bismillaah kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada warka barqo oo hadahan oo kale aad ka dhegeysataan radio kismaayo codka dowlad goboleedka jubbaland warka waxaa la diyaaraa anigoo nasteexe xaaji cabdiraxmaan aan ku bilaabe safiirka xilka ka degayo ee dowladda mareykanka u qaabilsan soomaaliya andar ayaa sheegay dowladiisa inay ka go-an tahay kamiro dhalinta wadahadalada somalilan iyo soomaaliya hadalkan ayuu safiirka ku sheegay kulan qadka teleefoonka uu kula yeeshay ergeyga gaarka ah ee arrimaha somalilan cabdikariin xuseen guuleed ergeyga iyo danjiraha ayaa ka wada hadlay ahmiyadda iyo xoojinta wadahadalada dowladda soomaaliya iyo somalilan iyo sidii mustaqbalka dhow guul looga gaari lahaa wadahadalka danjiraha mareykanka ayaa muujiyey taageero iyo garab istaag ergeyga isaga oo tilmaamay in dowladdiisa ay ka go-an tahay kamiro dhalinta wadahadalada soomaaliya iyo somalilan dhowaan ayay ahayd markii somalilan ay soo dhoweeyeen magacaabista ergeyga cusub iyaga oo sheegay in ay ku kalsoon yihiin in uu yahay nin hogaamin kara wadahadalada oo xog ogaal ah taliska ciidanka booliiska gobolka banaadir ayaa sheegay inay gacanta ku dhigeen laba rag ah oo ku eedeysnaa in ay kufsi ugu geysteen magaalada muqdisho gabar soomaaliyeed war ka soo baxayo taliska ayaa waxaa lagu sheegayaa in ciidanka booliiska saldhigga degmada hiliwaa ay gacanta kusoo dhigeen laba rag ah oo ku eedeysnaa in ay kufsi u geysteen gabar soomaaliyeed kuwaas oo lagu aan idhaahde kuwaas oo lagu kala magacaabo kow axmed macalin cabdi oo labaiyo labaatan jir ah labo cali axmed nuur oo soddon iyo saddex jir ah taliska booliiska gobolka banaadir ayaa sheegay in raggaas la horgeyn doono cadaaladda islamarkaasna ciidanka booliiska soomaaliyeed uu u taagan yahay ilaalinta nabadgel nabadgelyada guud ugu dambeyntii haweenay u dhalatay shiinaha ayaa noqotay aadanihii ugu horreeyey ee u dhinta nooca cusub oo ka mid ah hirgabka ku dhaca shimbiraha kaas oo ay hu ugu magac dartay h trie n eight laanta caafimaadka guud ee hu ayaa sheegtay in cudurka dhif iyo naadir ah lagu arkay shiinaha hase yeeshee uu u muuqdo mid aanan ku dhex faafeynin dadka haweeneydan u dhalatay xarunta ayaa sheegtay aan idhaahdee haweeneydan u dhalatay haweeneydan u dhimatay xanuunka ayaa ahayd konton iyo lix jir kasoo jeeda gobolka gungu ee koonfurta shiinaha waxa ay ahayd qofkii saddexaad ee laga helo cudurka sida h trie n eight sidaasi waxaa lagu sheegay bayaan ka soo baxay hu waa tahay dhegeystayaal waxaa intaasi inoogu eg warkeennii barqo wararka dambe ee nagu soo kordho waxaad ku maqli doontaan warkeenna duhurnimo